ibnu cuthaymiin markuu sharxayo raxmatullaahi calayhi xadiidka markaysa waxaa markaa ku sugan inankii marka waxa weeye muslim ka ahaa ee waxa weeye ninkii boqorka ahaa ee gaalka ahaa uu markaa dhibaataynayey ee uu doonayay inuu dilo ee dabeedna dili kari waaye karaamaadku u xasileen markii dambe markaysa waxaan inanku wuxuu u sheegay kays iyo qaab uu u dili karo qaabkaasna markaysaga maslaxa ku sugan tahayo yani muslimiin dad badani ay ku islaamayeen waxaanu ku yidhi markaysa waxaa markaa dadka isu soo xashriyo dadkao dhan oo wada jooga yani sare u dhawaaqo waxaad tidhaha bismi illaahi yani rabbi lghulaam waxaan ku dilay markaysa waxaan markaa magaca ilaahay baan ku dilayaa oo waxa weeye ilaaha inankaa magiciisa ayaan ku dilaya dabeedna halkaa iga dhufo sidii buu sameeyey sidii baa markaysa waxaan inankii uu ku dilay markii waxa weeye dadkii caynkaa maqleen ayay dabeedna markaysagaa yidhahdeen aamana birabbi lghulaam yani markaa sidaas iyada ayay markaa yidhahdeen marka inankaasi waxa uu tilmaamay kayf iyo qaab loo dilo oo muslimiintana maslaxa uga sugan tahay marka waxa weeye xadiidkaas oo dadka qaarkood ay dooneen inay ka daliishadaan ayaa ibnu cuthaymiin baa markaysaga sharaxa riyaadsaalixiinka ayuu mas'alada noocaasa markaysaga kaga hadlay dabeedna waxa marka uu yidhi waxa ku suganoo fawaaidka ka mid a inuu qofku markaa naftiisa yani markaa taqriir ku samayn karo oo bimacnaa maslaxa caami hadday ku sugan tahay naftiisa markaysaga yani inuu markaa arrin dhibaata ugu sugantahay maalako inuu markaa gelin karo waayo marka inankaasi waxa uu tusiyey boqorka yani qaab uu u dilo oo waxa weeye dad badanna markaysaga maslaxa ugu sugantay oo ku islaamayaan shaykhulislaamna waxa uu yidhi bu arrinkaasi waa jihaad oo waxa weeye ummad badan ayaa markaa ku yani rumaysay oo sababtiisa markaa ku islaamtay isaguna waxba markaysaga ma waayin yani waa dhintay buu yidhi waana dhiman doonaa markaysaga ama hore u dhiman lahaa ama dib buu u dhiman lahaa kollayba geeri ka baxsan maayo markuu intaa sheegay ayuu ibnu cuthaymiin waxa uu yidhi tacliiq faama maa yafcaluhu bacdu nnaasi min alimtixaari bixaysu yaxmilu aalatan mutafajiratan wayataqadamu biha ila lkufaari uma yufajiruha ida kana baynahum faina hada min qatli nafsi walciyaadu billah waxay dadka qaarkood sameeyaan oo ah markaysaga waxaan isdilka ay isdilayaan oo waxyaalo markaysaga yani qarxaya inay isku soo xidhaan dabeedna gaalada ay la dhex gelayaan oo ay markay gaalada dhex galaan ay isku qarxinayaan taasi waxay ka mid tahay naftii oo la dilo ayay markaa ka mid tahay ilaahay baanu ka magan gallay naftayada inaanu markaa dillo waman qatala nafsahu fahuwa khaalidun mukhalladun fii naari jahannama abada alaabidiin kama fi lxadiisi can inabiyi calayhi asalaatu wasalaam ibnu cusaymiin waxau yihi kii naftiisa markaa dilaa yani waxa uu yahay naarta mid gelaya oo ku waaraya abada alaabidiin weligii ku waaraya sida xadiidka saxiixa ee nabiga ka soo arooray sala allahu alayh wasalam ku yimi yani xadiidkay lafdiga sidaas ugu soo aroortay inuu khaalidan mukhalladan fiiha abadan yani saa ugu soo aroortay laakiin waxa weeye marka inuu arrinku kufri akbara yahay ma aha ee waxa weeye siday ahlu sunna waljamaca ka qabaan waxa weeye waa kabiiratu min alkabaa'ir haddii qofku aanu markaysaga yani xalaashanin yani waxa weeye biduuni ta'awul arrinkana ta'awul baa dadka banaysanaya ku banaysanayaan ma aha marka in lagu gaalaysiinayo shiikhuna ka ictiqaadsan yahay arrinkaasi inuu kufri yahay oo milada lagaga baxayo yani markaa sidaas kama ictiqaadsana laakiin lafdiga xadiidkee waciidku ku sugnaabuu sheikhu sheegay ahlucilmiguna waa isticmaalaan in waktiyada qaarkood alfaadda marka waciidka ay nusuusta ku soo aroortay inay isticmaalaan oo dunuubta kabaairtaa ku magacaabaan zajri iyagoo uga jeeda oo aynay markaysagaa tafsiirka iyo markaysagaa ta'wiilka ay leedahayna aynay markaa caddaynin si dadku ay uga hadhaan oo arrinkaa uga reebtoomaan marka lizajri buu cibaaraadkan u sheegayaa laakiin waxa weeye sheikhu kama ictiqaadsan in kufri akbar arrinkani yahay oo kabiiro inay tahay ayuu ka qaba marka wuxuu uhi waman qatala nafsahu fahuwa khaalidun mukhalladun fii naari jahannama abada alaabidiina kama fi lxadiisi can nabiyi calayhi salaatu wasalaam liana hada qatala nafsah la fi maslaxati lislaam liannahu ida qatala nafsahu waqatala casharatan aw miatan aw miatayni lam yantafic lislaamu bidalik falam yuslim innaasu bikhilaafi qisati lghulaam marka qiyaasun maca alfaariq weeye oo qisadii wiilkiiyo qisadani waa kala duwan tahay oo waxa weeye hadduu markaa naftiisa dilo oo waxa weeye tobanaan ama markaysagaa boqol ama laba boqol oo gaalaana uu la dilo yacni markaa dadkii kumay islaamin oo arrinka noocaasa maslaxadii ku taxaquqday ee ku xaqiiqowday ficilkii markaa uu sameeyey iyo tilmaantii uu sheegay wiilku kumay xaqiiqoobayso markaa tan وhda رubama yعنiت العadو أكثر arinkan waxaa markaa suurtoobi karta inuu waxa weeye cadowga markaysa waxaan markaa inuu aad iyo aad usii kiciyo oo marka waxa weeye si fara badan yani muslimiintii uu u kiciyo oo dhibaatada markaysaga yaree taabanaysa ay kelifto inuu aad muslimiintii u dhibaateeyo wayuqira صadrahu inuu aad markaysa waaan markaa yani laabta markaysaga cadaawadii muslimiinta ay u qabeen oo markaysaga xonaad iyo aada ugu sikiciyo si ay markaysaga yani cadaawad wal awalba waa u qabeene laakiin ficillo badan si ay u sameeyaan oo ay markaa muslimiintii ku dhibaataynayaan inay ku kacaan inuu ku kalifaa laga yaaba aw yuqira wayuqira sadrahu wayuqira sadrahu hada alcamalu xataa yaftika bilmuslimiina ashadda fatki ilaa muslimiinta ay ka laayaan markaysa waxaan markaa layntii ugu daray kama yuujadu كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين فإن أهل ف- فلسطين إذا مات الواحد منهم في هذه المتفجرات وقتل آه، ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفرا أو أكثر فلم يكن في ذلك نفع للمسلمين ولا انتفاع للذين آه، فجرت المتفجرات للذين فجرت المتفجرات فجرت المتفجرات في صفوفهم marka waxa weeye waxa markaa yani dhacaysa buu reer falastiin oo kale marka mid ka mid ah uu arrinka noocaasa sameeyo oo waxa weeye midkaas markaa yani tafjiiraadka uu sameeyey ee isqarxinta uu lix ama toddoba gaalada ka mida ku dilo waxaa laga yaabaa lixdan ama wax ka badan oo muslimiinta ka mida in la qabto ayaa markaa suurowda dabeedna qabashada markaa taa la qabanayo yani muslimiintii markaa dhibaato fara badan ay u sababto marka waxa weeye wax intifaaca ayna arrinkaa ka dhalan ee dhib fara yani dhib- dhib tiro badani ay ka dhalato ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الإح- من ه- من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله وأن صاحبه ليس بشهيد لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانا أنه جائز فإننا نرجو أن يسلم من الإثم وأما أن تكتب له الشهادة فلا لأنه لم يسلك طريق الشهادة ومن اجتهد فأخطأ فله أجر انتهى كلامه يعني شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمحمد بن صالح العثيمين آه، مجلد كواد صفحة بقول يشن لحدا إلى بقول يلحيا لحدا يعني هذا الك ابن عثيمين نسكي سانخرين يستعوق أقليسين وحاو تلمام يارن كنوعاسين مرك أرن محرم ويهي أين تهي دلكي دلكي وحوي nafta la dilaya xaqdarrada lagu dilaya noocaas inuu yahay oo muxaram yahay una waajibinayo markaysaga naarta in la galo uu waajibinayo sida dunuubta kale ee kabaa'irkuba ay u waajibinayso inkastoo qofka markaysa waxa markaa sameeyey uu yahay yani markaa taxta mashii'ati illah wayaqfiru maa duuna dalika liman yashaa uu ku rumoobayo marka waxa weeye ee, qofka markaa sameeyeyna waxa uu sheikhu yidhi shahiid ma aha laakiin hadduu muta'awil yahay oo wax awilanayo oo marka uu isleeyahay arrinka noocaasi waa mashruuc oo laga yaabo markaysaga waxaa yani bikayri xaqin inuu xadiiskaas oo kale awilanayo ama fatuu ahlucilmi oo kale markaysaga qalidanayo wax khilaafsanna aanu maqlin inuu macduur yahay baa laga yaabaa oo waxa weeye markaysaga dembiga inuu ka badbaado ayaa dhici karta sida dadka kale markaysaga dembiyada ku dhaca ee markaa muta'awil ah ama jaahil ah ama wax la mide yani markaa laga yaabo inay markaa dembiyada ka baxsadaan oo ismiga iyo cuquubada markaysaga ay ka badbaadaan ayaa isaguna waxaa laga yaabaa ismiga iyo cuquubada inuu ka badbaado laakiin marka in shahaado loo qoro oo la yidhahdo waa shahiid arrinka noocaasi ma jiro oo dariiqii shahaadada markaysaga ma marin dariiqii shahaadada miduu markaysaga maray ma aha ayuu markaa sheikhu yidhi marka waxa weeye camalkii in la ammaanana ma aha oo waayo arrin muxarama qofku hadduu la yimaado oo cudurdaarna markaysa waxaan arrinkaas ugu dhacay oo isagu macduurba nisbadiisu yahay lama odhanayo arrinku la yimi waa arrin wanaagsan iyo waa arrin weyn iyo arrin la ammaanayo ma aha waayo markaysaga waxaa dhici karta markaysaga munkaraad iyo muxaramaad badan qofku inuu ku dhaco ina markaysaga dhicitaanka uu ku dhacayna inuu macduur ahaa baa laga yaabaa marka waxa weeye muxaramkii uu ku dhacay lama ammaanayo waayo markaysaga muxaramaadka ilaa amaanaa ka dhalanaysa dad fara badan oo markaysa waxaan markaa waa ashyaa badan oo muxaramaadka ka mid ah loogu cudurayaa jira ama kufriyaadka ka mid a loogu cudurayaa jira ma aha kufrigii ama muxaramkii in la ammaanaya ma aha oo dadkii loo tanwiihinayo oo loo waaweynaynayo oo la ammaanayo la ammaanayo oo ficilka oo kale la taxdiidinayo ciddii markaysagaa taxdiidaysaa waxa weeye shay munkar ah ayay markaysagaa taxdiidinaysaa ama markaysagaa ammaanaysaa ama tanwiihinaysaa oo markaysa waxa markaa ay qadarinaysaa marka arrinka noocaas ah saasuu ibnu cusaymiin marka uu yidhi ahlu cilmi kale oo marka isaga iyaguna saas yadaa fatwooday waa jira ibnu marka yani maxamed nasruddin albani iyo marka cabdilcaziiz aalu shaykh yani muftigu yani saasuu yidhi ahlu cilmi badan oo kalena waa fatwoodeen culamo marka isaga muctamara oo muctabara oo marka isaga fatwootay in arrinkaasi mashruuc yahayna kolley anigu marka isaga ma maqal Ee, mas'alo kale oo marka isaga dadka qaarkood ay ku qaldaan baa jira oo mufasiriinta qaarkood sheegeen masaladaasi waxay tahay waa mas'alada ku saabsan يعني علماء قاركود أي كذا والرمان ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة آيات أسوك لا يقصوا أروريا المفسرين تقاركود مسألة سوحي تاي وأنك مركز إساقا عيدا مدي قال هذا iyadoo markaysa waxa markaa yani da- dagaalkii markaa uu joogo gaaladaa lala jihaadi lahaa oo markaa dagaalkii markaysaga uu ogan yahay jihaadkii ayaa wuxuu isku qaadaya markaysaga ciidamadii gaalada markaasuu wax ka laynaya isaguu ficilku baashiraya waxa weeye inuu gaalada laayo gaaladii baa waxay ugu jawaabaysaa inay isagii disho arrinka noocaasi ma bannaan yahay oo inuu isku miidaamiyo markaysagaa gaalada oo wax ka dilo iyo isagana la dilo oo gaaladu ay disho oo gacmahooda ku dilaan arrinka noocaasi ma la xisaabinayaa tahluko iyo halaag naftiisii inuu ku riday mise waxaa la odhanayaa markaysagaa waa arrin markaysagaa bannaan masalada noocaasay ahlucilmigii hore ka warrami jireen oo ay ka hadli jireen masalada noocaasa culamada qaarkood waa banneeyeen oo waxaa markaa ka mid ah yani abu ayub alansaari oo saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mid oo ansaartii ka mid a oo dagaalkii rum lala dagaalamayey ayaa nin markaysaga waxa inan baa isku qaaday yani ciidamadii gaaladii iyo ciidamadii muslimiinta oo ishortuban ma aha wakti aan jihaad ognayn buu jihaad iska ogayaayoo bimacnaa dagaalkii yani isagu iska bilaabaya oo laga yaabo mafsado ka badan inay ka timaado taas oo kale ma aha ee wakti markaa jihaadkii iyo dagaalkii oga yahay buu ciidamadii gaalada markaysa waxa markaa isku biimaynaya oo markaa gaaladii uu inuu wax ka laayo uu doonaya gaaladiina markaysaga markaasay isaga dilayaan marka arrinka noocaas ah abu ayub alansaari ee markii dadka qaarkood ay inkireen inaan sidaas sameeyey oo ay yidhahdeen naftiisigu dilay walaa tulqu biaydiikum ila tahluka ayuu ilaahay yidhi ayuu abu ayub alansaari waxa uu yidhi aayaddan annagay nagu soo degtay haddaan ansaarta nahay markii waxa weeye hore jihaadkii aad baan uga qayb qaadan jiray markii dambe ayaan waxaanu nidhi ilaahay diintii waa kaa u nusreeyey markaa haddaba xoolihii baa inaga dayacmay saracii baa inaga markaysa waxaan markaa ee, dayacmay markaa maan xoolaheenna iyo markaysaga hadda hagaajisanna oo beeraheenna falanna oo markaa arrinkaas ilaahay diintiisii u nusreeyey markaasaa aayaddu soo degtay marka waxa weeye tahlukada iyo halaagga nafta lagu ridaya jihaadkoo laga tagay ahay arrinkan ma aha yani ayuu yidhi saniica markaysaga waxaan yani arrinka abu ayub alansaari inay bannaan tahay abtiisa ayay marka arrinkaas u eg tahay ahlucilmiga qaarkood oo mufasiriinta ka mid ah waxay yidhahdeen taasi waa bannaan tahay in danna nikaayatan hadduu ba- malaynayo inuu gaalada markaysaga aad wax u yeelaynayo hadduu arrinkaas filayo inuu markay gaaladii isku miidaamiyo iyaguna ay dilaan oo wuxuu ka dilayo ka dilo dabeedna markaa iyaguna ay dilaan yacni markaa ta noocaasi waxay tahay mid u bannaan inuu isku miida- miidaamiyo walow haba u malaynayo markaisaga in isagana la dilaya marka suurada ahlucilmigu sheegeen culamada qaarkood oo diidi jirayna waa jiraan oo waa masale ahlucilmigu isku khilaafsanaayeen culamada ahlusunna waljamaaca yacni marka ay isku khilaafsanaayeen marka waxa weeye ahlucilmiga qaarkood sida markaysa waxaan marka maxamed naasiruddin albani oo kale waxa uu yidhi suuradan iyo suuradan markaa faariq muctabara udhexeeya oo labada mas'ale waa kala duwan tahay sida ibnu cusaymiinba u tilmaamayo mas'aladan iyo mas'alada markaysaga wiilkaasi inay kala duwan tahay ayuu marka waxa uu yidhi yani sheekhu albani raxmat ullahi calayhi labada mas'ale waa kala duwan tahay siday u kala duwan tahayna waxay tahay ninkan waxa weeye yani gaalada isku miidaamiyey isagu ficilka uu samaynaya baashiraya waxay tahay inuu gaalada laayo isagu ficilkii marka waxa weye isagu isma dilin haayada waxaa la odhan karaa waxa weeye gaaladii ayuu markaysa waxa inay disho ayuu isu sababay gaaladii uu isku miidaamiyo inay dishaabuu isu sababay laakiin isagu wuxuu samaynaya waa inuu gaalada laayo cidda baashiraysa ee dilaysa ee ficilka dilitaanka la imanaysa inay isaga dishaa waa gaalada laakiin kan kale ee markaa mutafajiraadka isku xidhaya gaaladii far kumay taaginba farba kumay fiiqin isagaa naftiisiina dilay oo baashiray dilka uu naftiisii dilayo dadkii kalena markaysa waxaa laayay marka waxaa weeye hadduu marda gaaladii qaarkood laynayo inuu isagu isdilaa ma bannaan tahay suuradu saasay noqonaysaa yacni qiyaaska marka laba mas'alo loo kala qiyaasanayana ahlucilmigu waxay shartiyaan inaan wax faariq oo muctabari u dhaxaynin culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen markaysagaa fiqiga waxaa la yidhaha alfiqhu yacni farqun wa jamcun marka waxa weeye calaa kulli xaal culamada qaarkood waxay yidhaahdeen alfiqhu farqun wa jamcun fiqigu waxa weeye masaa-isha kala duwan in la kala geeyo masaa-isha isku midkaana loo yani lays haleeshiiyo marka faariq muctabari waxa weeye labada shay hadduu udhaxeeyo yani culamadu waxay yidhaahdaan qiyaaska la qiyaasanaya waa qiyaas faasid ah yani farqiguna waxa uu ka mid yahay qawaadixda muctabarka ah ee qiyaaska waxyeela marka midna ficilka naftiisa yani markaa lagu dilayo isagaa isdilaye gaala far saari mayso midna gaaladaa dilaysa marka labada mas'ale waa kala duwan yahi faariq muctabara udhexeeya in la yidhahdo markaysa waxa markaa qofki wuxuu isu sababay gaaladii inay disho iyo iyo in la yidhahdo isagaaba isdilee gaaladii farba kuma taagin labada shay waa kala duwan yahi mid baa markaysa waxa marka horeba muxaram ah waxay ku banaananaysaa daliil bay u baahantay marka sidaas aawadeed labada mas'alo farqi baa udhaxeeya mas'alada mufasiriinta qaarkood banneeyeen iyo masaladan markaysa waxaan hadda aynu ka hadlaynay intixaariga ah alcamaliyaat alintixaariya waa camaliyaat markaysaga muxaram ah oo aan markaysaga bannaanayn labada mas'alena farqi muctabara udhaxeeya labada masalena hadduu faariq muctabari udhaxeeyo in laysaga qiyaastaa oo laishaleeshiiyaa oo isku xukm laga dhigaa wax suuroobi kara markaysaga ma aha sida ahlucilmiguba sheegeen oo kutub usuul fiqhi muqararka ku ah oo ay marka ahlucilmigu caddeeyeen marka taasna waxa weeye shubhada ku saabsan labada masala laysaga qiyaasanayaa sidaas iyada ah ayay marka ku burtay marka calaa kulli xaal yani waxa weeye acmaasha intixaariga ah in la barakeeyo ama la ammaano sidaas iyada a baynay u ahayn wax daliilana saasaynay ulahayn wax daliilana saasaynay ulahayn acmaasha intixaarigii bannaanaansha ay bannaan tahay yani intixaarkuna muxaram weeye qofku inuu naftiisa dilo ilahay waxa uu yihi walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima nafihina ha dilina ilahay wuxuu idin ahaaday markaa raxiim mid idin naxariis badan ilahay waxa uhi walaa tulquu biaydikum ila tahluka yani nafihina halaag ha ku ridin haddii la yidhaahdo aayaddu waxay ku soo degtay sabab sababtay ku soo degtayna waxay ahayd jihaadka in laga fadhiisto yani waxa weeye sababtaas oo keliya lama sheegin asbaab kale iyaduna jirto oo axaadiista qaarkood ku soo aroortay asbaabta waxaa ka mid ah nafaqadoo kale ayaa ka mid ahayd asbaabta markaysa waxa la yidhi waa kusoo degtay ilaa saddex sababood oo kala duwan ayaa soo arooray waa midda labaade yani sababtay kusoo degtay xukunku khaas ku noqon maayo saas aawadee ahlucilmigu masaa'il fara badan bay u daliishadeen oo walaa tulqu biaydikum ila tahluka waayo qaacidadu waxay tahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab yani waxa weeye haddii sababta aynay ku sugnayn yani arrin wasfi ah oo ciladnimo laga fahmayo aanu ku sugnayn cumuumkeedaa la qaadanaya lafdigeedu siduu caamu yahay halkana sababta kuma sugna wasfi cilanimo faa'iidaynaya kuma sugna sidaas aawadeed waxay caam ku tahay naf kasta oo markaysaga halaag lagu ridaa inay tahay ay soo gudagelayso fii cumuumi qawlihi tacala walaa tulqu biaydikum ila tahluka waayo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab sida ahlucilmigu markaysaa marka ay tilmaameen ay markaysaga mas'aladaas yani tansiisiyeen marka waxa weeye calaa kulli xaal taasna sidaas iyada ayay tahay marka min kabaa'ir dunuub weeyaan ficilka noocaasa markaysa waxaa in la sameeyaa waa mid muxaram ah yani waa in markaa sidaas aawadeed yani lagu baraarugsanaado waxa kale oo xusud xusid mudan camaliyaadka ikhtiyaaliga ah ama shirqoollada markaysaga in lagu dilo yani madaxda gaaladoo kale arrinka noocaasi waxa uu ku xidhan yahay shuruud buu ku bannaan yahay shuruud ayuu ku bannaan yahay shuruudda uu ku bannaan yahayna waxaa ka mid ah kala dilaya waa inuu marka hore yahay waa inuu markaysa waxaan markaa yahay yani gaal yani dhiiggiisu bannaan yahay oo bimacnaa xarbi ah ee hadduu gaal cahdi la yahay ama markaysaga uu yahay yani gaalba aanu ahayn gaalba aanu ahayn oo bimacnaa waxa weeye markaysa waxaan markaa dad muslimiina oo dalama ah ayaabuu markaysa waxaan markaa u yani ka mid yahay oo isaguna waxa weeye waa markaysaga waa faasiq waa daalim xaalka noocaasa markaysa waxaan ikhtiyaalkiisa shirqoo lagu dilaa markaysaga mid bannaan ma aha mid bannaan ma aha sida ahlucilmigu markaysa waxaan markaa ay sheegeen wakadalik shuruudaha loo shardinaya waxaa ka mid ah waa in marka waxa weeye dilka la dilayo mafsada raajixa waa inayna ka dhalanayn ee haddii mafsada raajixa ay ka dhalanayso yani waxa weeye in la dilaa yani mid bannaan ma aha sababta ayna u bannaanayna waxay tahay yani waxa weeye adraar iyo dhibaato fara badan iyo mafsada raajixa ayaa ka dhalanaya qaacidana waxay tahay maa kasura dararuhu cala nafcihi fahuwa xaraam sidaas aawadeed rasuul lahi moxamed sala allahu alayh wasalam kacbu bnu ashraf ninka la yidhaahdo oo gaal ahaa madaxdii gaalada ka mid ahaa cahdina lahaa cahdigiina buriyey rasuulkana sala allahu alayh wasalam aada u tacnin jiray cadaaw cadow cadowyadana yani markaysagaa si cad usoo markaa hogaamin jiray oo markaysagaa ula soo ballami jiray inay markaa soo weeraraan yani aadna rasuulka u caayi jiray yani kaasoo kale waxa uu amray in la dilo dabad markaysagaa shirqool baa lagu dilay wax mafsado oo raajixa ayna kama dhalan baynamaa aanu markaysa waxaan markaa gaaladii raggi madaxda u ahaa ee markaa sanaajiid ulkufri gaalada markaysa waxaan markaa ru'asadooda ahaa ee maka iyo daa'if iyo joogay aanu amrin nebigu sala allahu alayh wasalam in la dilo oo aanu odhan markaysaga ordoo yani markaa intaa madiine ka tagtaan yani soo shirqooloo markaysaga abujahl soo dila ama abu sufyaan soo dila ama markaysagaa fulaan kale soo dila sidaas nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam waayo xaalka noocaasa markaysaga mafsada raajixa oo ka miisaan badan maslaxada ku jirta ayaa ka dhalaysay sidaas aawadeed waxa uu ahaa markaysaga midaan markaa banaanayn ayay marka ahayd marka waxa weeye suurada uu nebigu amrayna mafsada raajixa kamay dhalanayn yacni suurada aanu amrinna hadduu markaa la samayn lahaa mafsado iyo dhibaato fara badan oo aan markaa joogin baa ka dhalan lahayd waxaana dhici kari lahayd markaysaga iyaguna inay markaysaga ficilkaas waxyaale ka waaweyn inay markaa ku jawaabaan ayaa suuroobi lahayd oo ay markaysa waxa markaa isku dayaan marka sidaas aawadeed yani waxa weeye ma aha inay ilaaq u banaan tahay mana aha markaysa waxa markaa in yani la odhanayo yani waxa weeye gaal markaysaga ikhtiyaalka la ikhtiyaalaa mutlaq ahaan bay isaga banaantay ma aha yani sidaas iyadaa mid la odhanayo ma aha shuruud ba markaysaga ku xidhan gaalku waa in dhiiggiisu banaan yahay waana waa inuu waana inuu yahay midaan markaa mafsado yani raajixa ahi mid ay ka dhalanayso waa inaan in dilka la dilayo ee haddii mafsada raajixa ka dhalanayso ma banaana in markaa la dilaa masalada noocaasa markaysa waxa markaa xoogaa waxa markaysaga yani waadixinaya kitaabka la yahay alguluw fi ddiin oo marka cabdiraxmaan ibnu mucalla allugayxiq risaalatu maajister uu ku qaatay oo mujallad ah waa alguluw fi ddiin la yidhaahdo waa ka mujalladka ah kamaaha mushkilatu alguluwi maaha الغلو في الدين لعبد الرحمن بن معلى الويحق أي مسألة نوع عصا يشروطها إلى ذا مركز سجات المامية الله راجعه مركز على كل حال يعني وحوي مصالح إذا هي مركز مفاسدة تقدير كودنا وحيوت الله يعني ذاتك مركز أهل العلم قا يعني مركز أيوت الله مركز وحوي قفك ذاتان دي جسمه بناية هاي كما دلنا يسو إن هاي مركز وحوي karo markaysagaa kama dhalanayso ee waxa weeye isagoo gaal sidiisa dhiigu u bannaan yahay yahay ayaa haddana dilka la dilayo haddii mafsado ka badani ka dhalanayso iyo dhibaato ka badani aynay bannaanayn umuuraha kale ee ka tartiibsamaya darteed in loo dila aynay u bannaanayn intaas markaynu tilmaannay waxaynu ishaaraynaa sheikhu waxa uu yihi xajka iyo jihaadka waa la samaynaya oo bimacnaa labada midna laga tegi maayo jihaadkuna waa baaqi sidiisoo markaysaga ilaa yawmi alqiyaama waa baaqi waa baaqi oo sharciyadiisu waxay tahay markaysagaa mid baaqiya yani weeye waxaana nebigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam in waxa weeye dajaal inay xataa la dagaalami doonaan markaysa waxa markaa dad waxa weeye yani jihaaday ama ilaa markaa calaamaadka qiyaamadu ay soo dhowaadaan oo dabaysha markaysagaa qof kastoo muumina nafta ka qabanaysa ilaa ay timaado inuu jihaadku soconayo ayuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam sidaas iyadaa ayuu nebigu sheegay marka waxaan hadda ishaarayaa marka waxa weeye umuuraha qaarkood oo acmaasha qaarkood oo dadka qaar u yaqaaniin jihaad marka laga hadlo oo la yidhahdo waxyaalaha noocaasi mashruuc ma aha ama ahlucilmigu waa diideen dadka qaarkood ayaa waxay odhanayaan jihaadkii baa la diidan yahay waar jihaadkii lama diidane ee waxaa la diidan yahay wax jihaad la moodo aan jihaad ahayn baa la diidan yahay jihaadka lama diidana itihaamka qof muslima lagu tuhumaysanayo o la odhanayo jihaadkuu diidan yahayna waxay ka dhigan tahay ganitaan lagu ganayo gaal weeyo muslim ma aha sidaasay markaa ka dhigan tahay arrinku yaanu kuu dhuuman haddaad sidaada dadka u gaalaysiinayso waxba markaysagaa iska soo badheer waxba ha ku marmarsoon jihaad baa la diidan yahay iyo wax lamida jihaadku xaq weeyo lama diidano qofka diidaana gaal weeye laakiin waxaad jihaad u taqaano oo aan jihaad ahayn ayaa la diidan yahay ahlucilmiguna diideen adiladeedaa lagu caddeeyey haddaad xujiya daliil u hayso sideedaa loo keenaa laakiin laguma marmarsoodo laguma galgasho meelaan waxba kaaga dawoobin taasi waxay ka dhigan tahay marka umuuraha qaarkood layaha umuurahaasi jihaad ma aha oo laga hadlo in layaha jihaadkaa la diidan yahay waxay ka dhigan tahay dadka qaarkood baa marka laga hadlo la yidhaahdo mawliidka iyo waxyaalaha noocaasa laga hadlo la yidhahdo sharci ma aha oo bidco weeye ayaa odhanayaan salligaa la diidan yahay rasuulkii in lagu saliyo iyo nebigii ayaa la diidan yahay calayhi salaatu wasalaam waa rasuulka in lagu saliyo lama diidane waxaad adigu salli mooday oo aan salli ahayn ayaa la diidan yahay oo laxni iyo bidco ah taasaa la diidan yahay ee waxa weeye diinkiiyo saadku ha kuu kala soocmo haddaad markaysagaa isleedahay dadkaad qaldi karaysaana war dadka intaa laguma qaldaye e dadku caqlina waa leeyahay indhana waa leeyahay xaquna nuuru buu leeyaho haddii xaqa la sheego dadka waa gelayaa waana fahmayaan dadku xaqa laakiin waxa weeye xamaasad faariq oo iska maran yani marka waxa weeye dadka kuma markaa qaldaysid kumana markaysa waa markaa waxa weeye indhahoodana ku qaban maysid wahabka taqulu hada subxu laylun ayacma alcaalamuuna can idiyaai bal kama soo qaad inaad tidhaahdo waxa weeye maalintaa cadi waa habeen war dadku miyay maalinta ka indhabeerayaan sow maalinta ma arkaan oo cadceedii uma muuqanayso nuurkeediina sow ma arkaan ya marka waxa weeye eh, waxay yidhaahdaan dadka qaarkood war isxaaq lama diidana ee xaaqda dambaa la diidan yahay war niman yahud jihaad lama diidana ee waxaa la diidan yahay wax markaa dadka qaarkood acmaal takriibiya iyo acmaal fitna oo dadka qaarkood ay sameeyaan ayaa la diidan yahay dad muslimiin oo badanna dhiigooda ay ku banaysanayaan taa weeye ta la diidan yahay masalada kale ee ku saabsan eh, xajka oo dadka qaarkood ay markaysaga yani ka tageen waktigii baa dhacay insha allahu tacaala berri baan marka mas'aladaasna insha allahu tacaala ka hadli doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka atubu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوعي أي نكهد لينا كساب سنا جهادك وخاصة المسألة دي كساب سنا انتحارك أي مكهد الليل أي نضي في السارة دي أسألنا نغنيان marka su-aal yani shalay markaa aan ka jawaabay oo aan adigu tafsiirka gelin ayaan jeclahay maadaama ziyaada faa'iida ay ku jirto inaan markaa kusoo yaro cesho yani khulaaso ahaan haddii la yidhaahdo matalan mas'alada intixaarka aa ku magacaabaysaan waa mas'ala khilaafiya oo ahlucilmigu ku kala duwan yihiin isimka marka aa u bixiseenna yani waxba ka bedeli mayso oo waa camaliya istishhaadiya culamada markaa qaarkood oo yani jawaaskeeda ku tegay ama banaanaanshaheedana waa jiraan marka waxa weeye cidna laguma tashriicin karo mar hadday khilaafi tahay oo waxaanu haysanaa waxa weeye cidda markaa banaysay jawaabteedu waxay noqonaysaa awalan yani khilaafku xujo ma ah خلاف كستانا معتبر معها وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا ما له حظ من النظر آه، خلافه عبرو حليه هاي مركو أدلو أما مركي سغا يعني ما أخذ كلاقات وقوية لكن هذو أدلة صار من أيوه يعني معتبر خلافه معه مناها وحوي مسألة لسو خلافه إنه قفكو قوته دون قاضنا أيوه وإلهي وحول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا آه لما أرن قد يعى مسألة يسوق الأفتان قول كادونتان قاتل لما أرن فإن تنازعتم في شيء فخذوا أي قول شئتم لما أرن وحل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا واجب وحا مركا وحي خلافي أه أهل العلم أسو خلافين إن كتابك يا سنة اللو عليو أو قولك مركا أقول وأن شهب وأن كتابك يا سنة إلا قاتل وعكا لو إلهي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله يعني لما أرن إلى عقولكم لما نأرن هودي نوع عليا لكن إلهي وعليا بني marka adilada kitaabka iyo sunnada in loo celiyo ayaa waajib ku yahay oo rasuulka sala allahu alayh wasalam xakam laga dhigto falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajidu fii anfusihim xarajan mima qadayta waysallimuu tasliima waa talabaad ee ahlucilmigu masaa-isha ay isku khilaafaan aqwaasha ahlucilmigu xujo ma ah aqwaalu ahli cilmi yuxtaju laha walakin laa yuxtaju biha ayay qaacidaaan ahlucilmigu yidhahdaan aqwaasha ahlucilmiga iyaga adilo loo raadiyaa laakiin iyaga lama xujaysto وخاصة قولك على العلم هدو مركا كهر إيمانيو دليل أما النص كهر إيمانيو وحو ياهي قولا عبرة لهي أيو ياهي تتاود بإمام الشافعي وحو يلي قدام مركا رأيك أما قولك إذا ركتان أو حديث النبي خلافسان يعني هذا الكيغ الطورة وقدار فكل فتا حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل أيو ياهي آه وعيد يقول بأنا كسوار وري إن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لخلافه ومركا وحوي ولو markaa haba la raacayo cid kale ha la raacaye ama culamo iyo aimahaba la raacayay hadalka nebiga khilaafka la khilaafo waciidiyo goodi baa ku soo arooray ilahay waxa uhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim marka waxa weeye imaam axmed ibnu xambal waa ki yidhi lacalahu idaa radda bacda qawlihi yaqacu fii qalbihi zayd waxaa suurtoobi karta hadduu waxa weeye hadalka nebiga celiyo oo qaadan waayo in qalbigiisa iilasho uu xaqa ka ishaa ay ku dhacdo oo waxa weeye xaqiiba uu ka markaa habaabo ayaa suurtoobi karta oo ay markaa khatar weyn ay u sababto baa dhici karta saas aawadeed ayaa waxa weeye saxaabadu ay aada u inkireen in hadalka rasuulka hadal axad kale laga horgeeyo walow haba noqoto cidda laga horgeynayo hadalkii abubakar iyo cumar be waa ka yidhi marka cabd llahi bn cabaas yuushiku an tunzla calaykum xijaaratu min asama aqulu qala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam wataquuluuna qala abu bakrin wacumar yani riwaayada saasay kusoo arortay riwaaya kale oo saxiixa ah oo sanadkeedu saxiix yahay tan dacf yar baa ku sugan oo waa xasa waxaa yani sanadka kale quweynaye laakiin riwaayada kale waa saxiixatu bidaatiha sida axmed maxamed shaakir iyo shucayb arnaud iyo kayruhum ay sheegeen riwaayadaa kale waxay tilmaamaysaa inuu yihi uraahum sayahlikuun aqul kuwan in la halaagi doono sababtaan u filayaa buuhi in la halaagi doono waxay tahay waxaan kuu leeyahay buu ihi rasuulki ilaahay waxa uu yidhi iyo waxa uu amray iyaguna waxay ugu leeyihiin abubakar iyo cumar baa nahiyey ayay ugu leeyihiin marka wuxuu tilmaamay arrinka noocaas inay tahay dembi sababi kara markaisaga halaag in hadalka rasuulka sal allahu alayh wasalam hadalka abubakar iyo cumar laga horgeeyo ahlucilmiguna aad iyo aad bay masalada noocaasa laga yani marka ay u inkiraan oo rasuulkii aan xakam laga dhiganayn ay macnuhu noqonaysaa cid kale xakam laga dhigtay in hadalkii nebiga sala allahu alayh wasalam hadal cid kale laga horgeeyo waxaana noqonaysaa taqliil madmuuma oo acma oo indhala buu noqonaya yani waxaa dhici karta inuu gudagalo yani marka fi qawlihi tacaala itkhaduu axbaarahum ruhbaanahum arbaba min duuni illah wlmasiixa bna maryam yani noocaas oo kale inay noqoto ayaa markaa suurtoobi karta rasuulkana sala allahu alayh wasalam waa macsuum oo ma khatao wax alla waxa uu ku hadlaana waa waxyi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ila waxyun yuuxa laakiin waxa weeye aaxaadda culamada iyo aimada markaa midhmidhkoodu iyo afraaddoodu yani waa khaطa'ayaan waana asiibayaan imaam malik waa kuu yihi maa mina ilaa radda warudda calayh ila saaxiba hada alqabr yani axad naga midi ma jiro hadduu naga mid yahayna isaguna wax waa radiyaa waxna waa lagu radiyaa mooyaane qabriga ka u saaxiibka bimacnaa nabiy llahi maxamed sala allahu alayh wasalam masaladan hadda aynu ka hadlayno intixaarka ku saabsan qofku waxa weeye yaqtulu nafsahu binafsi naftiisii buu dilayaa naftiisaanu ku dilaya oo waxa weeye isagiibaa ficilka dilitaanka baashiraya yani waxa weeye lama mid aha qisadii ninkii ghulaamkii aynu ka warramaynay yani marka loogama qiyaasan karo sababtaan looga qiyaasan karina waxay tahay ninkaas waxa ugu badan ee uu sameeyey waa in la yidhahdo sabab uu kuleeyahay dilka uu isdilay waxa ugu badan ee uu sameeyey waa in la yidhahdo sabab uu kuleeyahay dilka uu isdilay dilka markaa la dilay gaal baa dilay oo dilkiisa baashiray oo boqorka gaalka ah baa dilay hase ahaatee waxa ugu badan ee la odhan karaa waa sabab buu kuleeyahay ahlucilmiguna qaacid ahaan waxay yidhahdaan sida ashbaha nadaa'irka iyo keyrkiiba ku taalla إda taaaradat ida tacaarada الsabab wاlmubaashara qudima qudimat اlmubaashara haddii sababta iyo mubaasharadu ay iscaaridaan labada waxaa la hormariyaa mubaasharada waxay kaloo kale qaacido kale ahlucilmigu yidhaahdaan yudaafu اlficlu ilى اlfaacili la ilى اlamiri ma lam yakun mujbaran yani ficilka waxaa loo tiiriya qaacida yani fuqahada qaarkood sheegeen yudaafu اlficlu ilى اlfaacil la ilى اlamiri ficilka marka cidda loo tiirinayo la odhanayo ficilka waa samaysay ka amray ma aha ee waa ka sameeyee baashiray kaasaa la odhanayaa isagaa sameeyey laakiin ka isagu amray looma tiiriyo iyadoo mubaashirkii la helayo yudaafu alficlu ila alfaacili laa ila alaamiri maa lam yakun mujbara inta aanu ahayn faacilka sameeyey mid markaa mukraha oo isaga lagu dirqiyey ficilka haddaanu taas ahayn isagaa loo tiiriya oo hadday isa soo taagto ma'aamirka amray baa loo tiirinayaa mise faacilka sameeyey waxaaba kuwa lagu yidhi masalan yani amiir baaba kugu yidhi sidaa iyo sidaa yeel nin madaxa ama boqora sidaa yeel buu kugu yidhi dabeedna sidii uu markaa yani uu ku amray baad yeeshay hebel dil buu kuhi markaasaa dishay ficilka dilka yaa sameeyey ficilku wuxuu dhex yaalaa ruux musabib ah oo markaysaga aamir ah oo isagu sababay iyo ruux markaysaga mubaashiro isagu ficilka markaa yani cayn ahaan u sameeyey oo baashiray oo isagu markaa gacantiisa ka sameeyey labada yamaa loo tiirinaya waxaa loo tiirinayaa ka markaysa waxa markaa mubaashirka ah ee ficilka sameeyaa loo tiirinaya waxaa laga reebayaa hal suuro hadduu kan faacilki yahay mujbaro mid la khasban yahay oo mukrah ficilka ku yahay xaaladda noocaas oo kale ah markaysagaa musabibkaa la hormariya ka sababta leh laakiin haddii kale mubaashirkaa la hormarinaya isagaana ficilka loo tiiriya waxa ugu badana inankani sameeye waxa weeye amar xataa ma aha ee waa ishaaro iyo tilmaan weeye oo uu yidhi markaysagaa sidaa iyo sidaa haddaad samayso waad idili karta sidaa haddaanad samayna ima dili karta tilmaan yacni sabab noqon karta sida loo dilayo inuu ishaaray oo tilmaamay sababna noqon karta wey marka waxa weeye ficilka dilitaanka laakiin yaa sameeyey boqorkaa gaalka abaa sameeyey marka in la yidhaahdo qofkan isagu hadda isqarxinaya ma aha markaysagaa ficilka markaa gaalku far kuma taagin yacni afcaal hore oo dhacday waa halkeed laakiin waxa weeye ficilkan hadda uu isqarxinayo ee uu isku dilay min awalihi ilaa aakhirihi isaga ayaa sameeyey isaga ayaa sameeyey haddii la yahay afcaashaa hore ee markaa dhacday ee muslimiinta dhibaatada lagu sameeyey aad sababtay haddii la leeyahay dee sabab iyo mubaasharaaba iscaaridaa la odhan karaa iyadoo taaqudheedu markaysa waxaan markaa inay ku kalifi karto arrinkan oo waxa weye wax shareecada khilaafsan inay ku kalifto qofka aynay ahayn haddana waxa weeye ficilka faacilkaa loo tiirinayaa markaysaga waxaan markaa mubaashirka faacilka ee sameeyey baa loo tiirinayaa ka waxa weeye isagu markaa sababta ku yani markaa sabab ku leh yani looma tirinayo marka gaaladii oo aan far ku taagin ayuu isagu isku soo xidhay waxyaalihii mutafajiraadka ahaa uu ku buuxiyey dabeedna waa isku qarxiyey ama badhan ku taabtay dabeedna waa isku qarxiyey qaayo wanaagsan baan ka leeyahay iyo ujeeddo wanaagsan mubarir ma noqonayso oo waxa weeye markaa in la yidhahdo algaayatu alxasana tubarir alwasiila ma aha qaacida sharciya saynu horeba usoo sheegnay yani yuhuudda waxyaalaha noocaasa isticmaasha oo ninkii mikafili la odhan jiray yuhuudiga ahaabaa qaacidada noocaasa la yimi ujeeddo wanaagsan haddaad leedahay ariiqii kastee aad u martaaba waa kii kale waa iska wanaagsanaanaysaa mar haddaad ujeeddo wanaagsan leedahay shareecada islaamku waxay taqaanaa alikhlaas walmutaabaca shuruudaha camalka saalixiin ikhlaas iyo mutaabaciya marka sidaas aawadeed mas'aladan adiladii sharciga ahayd waxay inoo tilmaamaysaa walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima walaa tulquu biaydiikum ila tahruka yani nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay axaadiista saxiixaynkiiyo qayrkoodba inuu naarta gelayo khaalidan mukhalladan fiiha abada marka waxa weeye nusuustii kitaabkiiyo sunnada ayaa waxay kutusinaysaa in qofku naftiisa inuu dilo inayna ahay haddii laleeyahay cumuumka walaa taqtuluu anfusakum suuraa laga reebayo ijtihaad in lagaga reebo maaha waayo culamada ahluusuulku waxay qabaan yani naska caamka cumuumkiisaa loo daynayaa maa lam yarid daliilun yukhasisu hada alcumuum inta aanu soo aroorin daliil cumuumkaa khasisay haddii cumuumkaa wax khasisa aan la helin waa in umuum cumuumnimadii loogu camal falaa suurada laga reebaya waxay u baahan tahay bidaliil waa hadalka markaysagaa waxyiga ah ee nebigu sala allahu alayh wasalam ku hadlay ee uu ilaahay soo dejiyey aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebiga ku soo arooray ijtihaad laguma khasisi karo istimbaad markaysagaa la odhanayo shiikh marka ayaa istimbaaday ama caalim baa istimbaaday laguma khasisi karo wa ilaa hadday caynkaa tahay caam inooma baaqi noqonayo oo waxa weeye culamo zallo ku dhaca ama markaysagaa ijtihaadan iyo khata'an masaa-isha qaarkood takhsiis kaga dhacay ama waxaan daliil ahayn daliil ismoodsiiyey oo khasisay waa la helaya waxay culamadu isku khilaafaan qowlka saxaabiga ma lagu khasisi karaa cumuumka aayadda mise laguma khasisi karo ama cumuumka xadiidka taas iyadaana culamada markaa badankooda waa diidaan cidaan markaa qowl saxaabi aan ahay waxayna ku dhisantay qowlka saxaabigu ma xujaa mise ma aha marka waxaa weeye ra'yiga odhanaya masalan culamada qaarkood mas'alada ay fatwoodeen baa lagu khasisayaa oo aan saxaababa ahayn cumuumka aayadda yacni iyo cumuumka xadiidka waxa uu yahay markaysaga laa maxalla lahu min alicraab midaan maxal icraabta ku lahayn sidaas yada ayuu marka adigu calaa kulli xaal wa fi hada alqadri kifaaya oo intaas waxaad moodaa in mas'alada tawdiiq yacni hadalkii hore aynu ka soo hadallay aynu usii idaafaynayno inay ugu filan tahay bacda dalik waxaynu kaloo ishaaraynaa qofku hadduu leeyahay anigu dee waxa weeye caalim baa i fatwooday oo fatwadaa caalimka ayaan qallidanaya ahlu nadarna ma ihi dee munaadaradii markaysaga ma taalo isna kuma doodi karo oo waxa uu leeyahay dee hebelun baan qallidtay masale uu ku doodi karo oo cid kala niqaashi kara maaha waayo ra'yigiisu kuma dhisna masaladu xujay leedaho daliil bay leedahay waxay ku dhisan tahay markaysagaa fulaan baa yidhi ama sheikh hebel baa yidhi dee haddii waxa weeya xilkaagu uu yahay hebel baa yidhi oo hebel baan qallintay dee taqliidkaaga iska haysta dadka ha kala munaadaroon waayo ehel markaysagaa munaadaro iyo munaaqasho uma tiid laakiin haddii waxa weeye ehel aada munaadaro iyo munaaqasho u tahay waxa weeye waxyaalaha noocaasi wax lagu qanci karo waa tahay ahlucilmiguna waxay ku ijmaacsan yihiin haddii markaysagaa qawlka culammadu uu khilaafo yani marka uu khilaafo xadiis nebi in xadiiska nebiga la qaadanayo ajmaca almuslimuuna cala ana man istabanat lahu sunatu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam lam yaxila lahu an yadaca liqowli axad ayuu imaamu shaafici raxmat ullahi calayhi muslimiintu waxay ku ijmaaceen hadda khilaafiye ma ah muslimiintu waxay ku ijmaaceen buu imaamu shaafici yidhi qofkay u caddaato sunno rasuul bimacnaa xadiis nebi u caddaado mas'alo sheegay inaynay xalaal u ahayn qowl cid kale tidhi oo bimacnaa bini aadam kale hadal wuu yidhi kaa'ina mankaan inuu uga tago bini aadamka kale hadalkaa yidhi ha ahaado imaam ama caalim ama sheikh ama marka waxa weeye amiir ama saaxib ama saxaabada qaarkood ama taabiciinta qaarkood axad yacni kale oo bini aadamah yacni ha yaraado ama ha badnaado inaanu markaa ra'yigiisa loo degin ra'yigiisa markaa yani markaa uu ku tegay bacdigaasi inaan looga tegi karin marka waxa weeye mas'alada noocaasa sidaas iyada abay u tahay mas'ala waadixa waxaan kaloo ishaarayaa mas'alada markaa ku saabsan xajka iyo jihaadka sheekhu waxa uu tilmaamay siday ahlu sunnuhuba sheegeen in markaa dadka fasaqada ah iyo dadka markaysa markaa abraarta ah noocay doonaanba ha noqdaane ciddii umaro ah oo umarada muslimiinta ka mida in lala samaynayo in lala samaynayo waayo yani waxa weeye hadday markaa iscaarido mafaasidu hadday iscaarido yani waxa weeye mafsadada yar baa la qaataa si mafsadada weyn loo daafaco mafsadada yarina waxay hadda ahaatay waa in markaysa waxaa markaa lala sameeyaa waxay ka fududahay in markaa laga tago faraa-idda in laga tago ayay markaa ka sahlantay marka in lala sameeyo ayaa markaysa waxaa markaa fiican oo markaa waajib ku yahay ahlu sunna waljamacana caqaa'idda ku tadwiiniyeen taxaawi oo keliya ma aha culamada marka ahlu sunnana caqaa'idooda sidaas yada abay markaa ugu qoreen oo ay markaa ugu taalla faajirka imaamadiisana ibdiraaran bay markaas u asixinayaan ibdiraaran xaalatu daruura ayay u asixinayaan yuktafar fi xaalati libdiraar maa laa yuktafar fi xaalati likhtiyaar xaalatu libdiraarka waxa markaysagaa la dhaafa waxaan xaalatu likhtiyaar la cafinin oo aan la dhaafin waxaan kaloo ishaarayaa dadka qaarkood ayaa wax xaj la yidhahdo lama yimaadaan dadkana kuma waaniyaan in la xajiyo kumana arkaysid wax xajinaya waa khaasatan kooxda la yidhaahdo timaweynta yacni xajka lama yimaadaan sharaa'icda ay ka tageen bay ka mid tahay waxyaalo badan oo dee markaa waxa weye ay ku qaldan yihiinna waa jiraan oo markaysa waxaa markaa umuuro shirkiyaad ah iyo umuuro kale oo bidac waaweyn ah iyo dalaalaad iyo baadi fara badan ay la yimaadaan waxyaalaha dalaalaadkooda iyo baadidooduna waa fara badanta dadka qaar waxaa dhici karta inay ku kadsoomaan markay maqlaan nebigu sala allahu alayh wasalam timaha waa kala rogi jiray inay yidhaahdaan maxaa haddaa lagu haystaa nimanka taas iyadaa inay yidhahdaan baa laga yaaba marka waxa weye waxaa lagu haystaa waxyaalo badan oo waaweyn oo sharaacida ka mida bay ka tageen waxyaalo badan oo markaysagaa bidaca oo khatar ah iyo umuuro shirkiyaad oo badanna way qabaan wayna ictiqaadsan yihiin waxay qabaan istiqaasada amwaadda iyo dadka dhinta in la baryo iyo awliyadu inay caalamka ku tasarufto ayay markaa qabaan waxay qabaan markaysagaa umuuro fara badan oo waxa weeye ay leeyihiin sheekh maxamed rabiici wuxuu noog yahay markaa meel kastaanu joognayo waxaanu ku suganna waa naga warhaya oo ay qeybkii u sugayaan waxay qabaan markaysaga waxaan inuu yani soo gurmanayo oo markaysaga haddii ay baryaan yani markaa waxa weeye inuu dhibaatooyinka iyo masaa'ibka ka badbaadin karo bay ictiqaadsan yihin kitaabka manaaqibka ee fuyuudaat rabbaaniya la yidhahda ee shirkiyaadka iyo kufriyaadka iyo gaalnimada badani ku taallo way ictiqaadsan yihin way qabaan marka waxyaalo fara badan oo aada iyo aada khatar u abaa ku kulmay xaj wax la yidhahdana markaysaga waxba lama yimaadaan waa laga yaabaa mid inta aanu yani gelin timaweynta xajiyey inuu marka waxa weeye yani xaaji hebel in la yidhaahdo waa dhici karta laakiin waxa weeye xaj markaysaga agtooda lama yimaadaan dadka qaarkood markay weydiiyaan waxyaalaha ay ku cudur daartaan waxaa ka mid ah inay yidhaahdaan xajka yani mawaasimtii baa la qalday oo markaysaga xaddada ahlulbidaca haysta meeshii oo waxa weeye maalin aan markaysaga maalintii markaa carafaba ahayn baa carafa la istaagaya waxyaala noocaas waa xuja waahiya ahlusunna waljamaca waxay qabaan in waxa weeye xataa ahlulbidac dee in lala samayn karo markaysaga xajka cala sabiil fardi wataqdiir haddii baa laga soo qaado ahlulbidac inay qabsadeen waxa ahlulbidac u qabsaday meeshana ma jirto waxay ishaarayaan dacwat najdiya maxamed ibn cabdilwahaab maxamed ibn cabdilwahaab maxamed ibn cabdilwahaab waxa uu ahaa sheikh sunni ah oo culamada ahlu sunno ka mid ah abaatiil iyo beeno fara badan oo aanu qabin oo uu beri ka yahay baana loo nisbeeyey aanu shaqo ku lahay dad fara badan ayaa boorobagaando ka faafiyey dabeedna waxay noqotay been fakatay runi ma gaadho waxyaabaha marka abaadiisha badan ay ka faafiyeenna waxaa ka mida inay yidhaahdaan wuxuu yidhi waxa weeye nebiga markaa ushaydaa i dhaanta iyo waxaa markaysagaa ka mida inuu markaa yidhahdaan salliga nebigu cid ku dilay iyo waxaa ka mida inuu markaa yidhahdo tawasulka awliyada bijaahi fulan in la yidhahdo wuxuu yidhi waa gaalnimo oo yacni waxa weeye mar kasta waa ku khudbadayn jiray iyo abaadiisha iyo akaadiibta markaysagaa daxlaani ku qoray risaaladiisa yar ee la yidhahda addurar usaniya ayay markaa ku kadsoomeen ilaa ay ka gaadhsiiyeen nebinimu qarsanayey inuu sheeganayo laakiin afka kama odhane uurkuu ku qarsanayo waa akaadiib bal hadduu leeyahay waxa weye afka kama odhanee nebinimu haddana qarsanayey afka haddaanu ku odhan maxaad ku ogaatay ma uurkiisaa daalacato qeybkaad ka warhaysaa macaalimu lgayb baa tahay haddaad sheegato qeybka inaad ogtahay iyo waxaa quluubta ku jira waa kufri iyo gaalnimo gaalnimadaadaan cadaysa wacindahu mafatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa hu waxaa marka adiladu inoo sheegaysaa qaybka cidda ogi ee la gaarkaa ogaalkeedu inuu allah yahay caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuul qaybkana ilaahay cid kale uma muujiye baa la yidhi miduu ka raalli noqday oo rasuula mooyaane waxyi baa kuwaa loogu muujiya sidaas aawadeed waxyaalo badan oo beri uu ka yaho aanu shaqo ku lahayn oo akaadiib iyo borobaganda ah oo ay kala kulmeen daxlaani iyo markaysaga waxaa niman markaa beenawaasiye oo fasaqo ah ay kala kulmeen ayay markaysa waxa markaa cuskadeen kutubtiisina waa la hayaa musanafaadkiisii uu masaa-isha kaga warramay qaala allahu iyo qaala rasuuluhu iyo masaa'il lagala baxayaa ku yaala akaadiib iyo borobagando been ah ayaa laga faafiyey waxaana ka faafiya oo isu galay qolo markaa la collowday dacwada iyo sunnada tawxiidka ee uu faafinay oo qubuuriye ah oo kuwa awliyadii qubuuraha caabuda ka mid ah iyo qolo kale oo markaysaga xukuumaddii markaa waxa weeye cuhmaaniyada ee turkiga ahayd oo iyaguna is yidhi waxa weeye mulkiga ayaa idinka wareegi doonaa carabbu dib ugu noqon doona oo khilaafada iyo mulkiga aa haysataan baa farihiina ka bixi doonta xaqna umaydaan lahayna markii horeba dee waxa weeye xoog baa ku qabsateen oo nebigu sala allahu alayh wasalam waa kii imaarada yacni quraysh markaa yidhi tilmaamay ala'imatu min quraysh iyadoo ay tahay marka mas'aladaasi fii xaalati alikhtiyaar laakiin fii xaalati alidiraar xataa imaaratu alacaajim way ansaxaysaa oo haddii khilaafadii muslimiinta markaysaga uu qabsado inuu khaliifo u noqdo markaysaga mid cajami ah يعني وحوي اضطرارا بي واصحيصا يغتفر في حالة الاضطرار ما لا يغتفر في حالة الاختيار نبينا وحول صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب أدون حبشي هدو حتى أمير ساكن هو بمعنى إذن كغالب نقضه أو إذن قبصده مسلمون هدو يا مركا وحوي ما قالوا أطيع مركا وحوي qoladaasina waxay is yidhahdeen mulkigaa idinka wareegi doona oo madaxtinimadaa la idinka qaadi doonaa marka labadaa qolo oo qolana ictiqaad ka duulayso qolana siyaasad ka duulayso oo weliba qolada markaysaga waxaan cusmaaniyadu qubuuriyana xagga hoosay ka ahayd waayo istiqaasada markaysaga nebiga ay baryayaan iyo waxyaalaha noocaasi waa mudawan waana markaysaga waxaa taalla salaadiintada qaarkood markay qabriga nebiga yimaadaan sala allahu alayh wasalam istiqaasada amwaaday samayn jireen dacwat tawxiid waxay ula dagaalameen waxay ahayd yani marka waxa weeye waxyaalaha shirkiyaadka ay la dagaalamayso taas iyada abaa ku kalifa inay la dagaalamto marka waxa weeye calaa kulli xaal taasaa borobagando badan iyo beeno badan ka faafiyey rasaa'il badanna lagu qoray oo ka mid tahay risaalada yar ee la yidhaahdo addurar asaniya fi raddi cala alwahaabiya ilaa dadku ay u qaateen wahaab magaca la yidhaahdo inuu macnihiisu yahay beenaale hadda bal dadka soomaaliyeed odayaasha gabayadooda markaysaga bal weydii wahaab waxay u yaqaaneen kadaabka beenawaaska hadda wahaabi maaha wahaab keliya haddii la yidhaahdo waxaa la odhanayaa waa kadaabkaa la yidhahda xaggay uga timi waxay uga timi markaas sidii waxa weeye dadku markay xajka qabtaan xarameynku sida badan niman markaa yani ashraaf ah oo markaysaga waxa qubuuriye ah oo marka waxa weeye qubuuraha iyo waxyaalaha noocaasa markaysaga ictiqaadaadkooda ku fog oo awliyada markaysaga dadka istiqaasoode ee baryo ka mid ah ayaa xarameynka sida badan haysan jiray beri dambe ayaa markaysaga waxa markaa gacanta yacni nimanka aalu sacuud ay markaa gacantooda galeen yacni xarameynka yani boqol sano in ku dhow hadda ayay markaa gacantooda ku jireen xarameynka waa in boqol sano markaysaga hadda wax ka dhiman yihiin oo ilaa sagaashaneeyo sano ah ayaa gacanta reer aali sacuud markaysaga xarameynka ku jireen laakiin wixii ka horreeyey waxa haystay yani niman qubuuri ah mar dhexe intay yaro qabsadeen ba haddana dib looga qabsaday sidaas aawadeed dadku xajka markay tagaan mashaariq lardi wa maqaaribiha nimankaas waxa weeye ayaa waxay u laqimi jireen waxaa soo baxay niman nebiga nacab niman waxa weeye salliga nebiga diidan niman odhanaya nebiga markaysa waxa ushayda ay dhaanta niman waxa weeye markaysa waxa markaa yacni ummadda gaalaysiinaya oo odhanaya lixdii lix boqol oo sano marka laga soo bilaabo ummaddu gaalay ahayd yacni marka akaadiib iyo been badan bay sidaa dhegooda uga soo bixin jireen dadkii xajka ka soo noqday oo buuxa oo borobagandadaa beentaa dhegaha looga bulfiyey baa ku noqon jiray beledadoodii halkaasay dabeedna odhan jireen waxaa la yidhi sidaa iyo saasaa soo baxa marka waxa weeye waxaad eegtaa bal hadda duraru saniya fi raddi cala alwahaabiya risaalada yar ee uu daxlaani qoray iyo waxaad isu eegtaa risa yacni kitaabka lagu radiyey oo markaa sheekh culamada hindiya ka midi uu ku radiyey oo sahsawaani la yidhaahdo oo magaciisa markaysa waxaa markaa kitaabka la yidhaahdo siyaanat linsaan can waswasati daxlaani bini aadamka ilaalinta laga ilaalinayo waswasada uu waswaasinayo daxlaani ninka la yidhahdaa wuxuu caddeeyey akaadiibta iyo beenaha ku jira waxaanu tilmaamay markaysaga wax fara badanaan sal iyo raad toonna lahayn inay ku sugan yihiin xaq haddaad doonayso bal labada isu akri nabigu sal allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay laba qof marka la kala xukumayo falaa taqdi lilawali xataa tasmaca alaakhar ka hore ha u xukumin ilaa ka labaadna aada dhegaysato labadaba ficlan waa akri laakiin waxaa muuqanaysa kutubta markaysagaa sheekhana waa akriye wax shaqo iskulema kitaab mujallada ayuu ku radiyey ninka la yidhaha sahsawaanina culamada hindiya uu ka mid ahaa sheekh muxadis uu ahaa musanafaad badanna leh waxa uu yimi markaysaga ma ku yimi waa soo xajiyey isagoo xaramka waxaa ka shubaya ayuu daxlaani kulmeen xaramka laftiisaaba kula munaadarooda markuu kula dooday xaramka laftiisa markii dambena waa noqday hindiya markuu ku noqday ayuu kitaabkaas alifay daxlaani dib ugama jawaabin oo mana hadlin risaalo yar dib uma qorin balkiisii baktiga laga dhigiye muxuu dib ugu hadli waayey markaysaga hadduu wax khalada sheegay wax markaa yani khalada hadduu markaa waxa weeye sheegay sahsawaani oo aan sax ahayn muxuu dib ugu hadli waaye u odhan waaye war waxaana dadka ku akriyaysaa been weeye oo u caddayn waaye markaysaga khaladnimadee iska daa isagiiye macaashiru lqubuuriya fii mashaariq alardi wa maqaaribiha ilaa yawmina hada kamay jawaabin dhaabad buu noqday dhaabad saas ilaa waxaad kaloo arkaysaa ruduudda marka bal ay isku radiyeen ruduuddu waa badan tahay xisbi badan oo markaa taxaalufay oo raafido leh oo shiicada kale leh oo ashaaciro leh oo maaturuudiye leh oo qubuuriye leh oo nooc kastaba leh markaysaga ayaa weerar ku qaaday xataa raafidaa soo gashay taa lafteedu miyaynay ugu fillayn markaysagaa inaynay xaq ku taagnayn mar hadday wada marka iyag iyo raafido ay meel wax ka wada radinayaan markaysagaa waxay wada diidan yihiin ma raafidaa sunno u nusraynaysa oo la og yahay ictiqaadaadkooda halkii gaadhsiiya caamili baa ka mida ragga markaysa waxaa radiyay ibn cabdilwahaab waxaanu markaysa waxaan markaa musanaf uu ka qoray caamili ninka la yahaa raafidi baanu ahaa khabiis ah oo shiicada ku wada xunxun ka mid xaqa waxa weeye cid kasta oo ku qaldanta waa in la sheegaa ama ha yar yaraadaan ama ha waaweynaadaan shiikh ha noqdo ama shariif ha noqdo waxaynay tahay waxyaalaha markaa aanu ka hadlayno waa wax markaa adilo iyo markaa sharci leh ciddii markaa xujo sheeganaysa oo leh waxa weeye waxyaalahaasi ma jiraan oo waxa weeye waa bannaan tahay dadka dhintay in la baryo waa bannaan tahay in qubuuraha lagu dawaafo waa bannaan tahay in qubuuraha la dhiso waa bannaan tahay in loo nadro awliyada waxyaalaha noocaasa waxa weeye iyo waxyaalo badan oo kale oo la mid ah iyo masabidka waxa weeye yacni sheekh maxamed ibnu cabdilwahaab lama sabidayo oo waxa weeye akaadiibta iyo beenawaasyada laga sheegayaa aad iyo aad u fara badan yihiin bacdi ka mida ama qayb ka midana aynu tilmaannay ciddii waxa weeye markaa yacni tilmaamaysa wararka uu daxlaani iyo rag la midii ka sheegayaan maxamed ibnu cabdilwahaab inay run yihiin ciddii sheeganaysaa xujadeeda waa looga baahaya ciddii sheeganaysoo leh ictiqaadaadkana lagu sheegayo waa ictiqaadaad sax ah oo waxa weeye kii nebi maxamed lagu soo dejiyey ah oo nebi maxamed baana yidhi awliyada ha la baryo ha la baryo oo markaa halagu ha loo nadro waxa loo gowraco ha la dhiso qubuuraha yacni waxyaalaha badan ee markaa macruufka lagu yahay ee waxa weeye dad fara badani ay cilmi darro ku daafacayaan xujo haddii loo hayo waxaa loo baahan yahay in la qaylqayliya ma aha waa in xujo la caddeeyaa mikrofoonka edb baa la yidhaahdaa waa la hadlaa waxaa daliil haysato iyo kitaab baa lala yimaadaa qaylo laakiin cid waliba waa iska awoodaysaa qof ka caajisaya ma jiro hadday inay yar tahay iyo hadday carruur tahay iyo hadday mid waalan tahay iyo mid wax garanaya mid aan wax garanayo mid waliba waa iska qaylin karaa laakiin cilmi haddii la sheegayo waa lagu kala baxaya cilmi haddii la sheegayo oo ay noqoto maxaad xujo u haysaa maxaad daliil iyo kitaab u haysaa haddii la yidhaahdo waxa weeye runi run bay tegi beenina waa iska soo run xaqiiqaduna waa kala caddaan doonta ninka qoraxda doonaya inuu markaa yacni dadka indhaha wax ka saaro oo aynay qoraxda arkinna war dadka indhaha lama qaban karo xaqiiqadu waxay tahay mid muuqnaysa anigu waxaan caddaynayaa inuu daxlaani akaadiib iyo beeno badan ka buuxiyo risaaladiisa oo ay kadib tahay sheekh maxamed rabiicna yani waxaan leeyahay sheekh maxamed ibn cabdilwahaabna ku been abuurtay oo beenaha uu ku been abuurtay ay aad iyo aad u badan tahay oo waxa weeye aan laa yucaddi walaa yuxsa wuxuu shiikhu beri ka yahay oo aanu qabin oo tiro badan inuu markaa qoray niman badan oo kale oo markaa raafido ah oo qaarkood shiicada raafidada raafidada ictiqaadaadkooda waa maxay waa nimankii shirkiyaadka dadka soo geliyey qubuurahan la caabudayo ee la dhisayo ee marka waxa weeye laga xajinayo ee xajulmashaahid xataa ay musanafaad ka alifeen xaj la yidhahdo xajulmashaahid halka dadka qaarkood ay yidhaahdaan waxa weeye qabriga hebel saddex goor ninkii siyaartaa xaj uma dhinna waxay tahay marka waxa weeye wax marka hore loo qoray oo qaar raafida ah ayaa xataa kutub ka qoray ibnu mufiid nin la yidhahdo raafidi buu ahaa kitaab buu qoray lahaa xajulmashaahid sida mashaahidda qubuuraha markaa loogu xajinayo iminkana waxa weeye waddankeenna ayaabay ka jirtaa qaar waxa weeye qubuuraha laftooda yani markaa yani acmaashii xajka lagu sameeyo hadday tawaafkii tahay hadday jamaraadkii tahay yani markaa qaar sidii loo sameeyo ayaa jira awliyada la baryayo ee la istiqaasoonayo ee loo nadrayo ee wax loo gowracayo ee qubuurahooda la dhisayo iyaduna waa xarad beeshay qof waliba waa arkay waana maqlay marka mas'alada ictiqaadaadka ay ku qaldan yihiin yani timaweynta iyo waxa weeye dad badan oo kale oo iyaguna awliyada caabudaa aad iyo aad bay u badan yihiin wax la koobi karana maaha kitaabka leha fuyuudaat rabbaaniyana shirkiyaad badan baa ka buuxa oo kufri iyo gaalnimo xataa culamada markaysagaa fuqahadu ay caddaynayaan oo kutuul fiqi qaarkood ay ku qoran tahay inay waxyaalaha noocaasi markaysaa markaa shirkiyaad ay yihiin amaba qaarkood ay leeyihiin xaaraam wey mas'alada noocaas ah yani waxa ay tahay yani mid markaa tawiilat zayl mid aad iyo aad u ballaadhan ibnu cusaymiin markuu sharxayo raxmat ullahi calayhi xadiidka markaysa waxaa markaa ku sugan inankii markaa waxa weeye muslimka ahaa ee waxa weeye ninkii boqorka ah